In ka badan todobaatan arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa wax ka barta dugsiga Badar oo ku yaala xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. Mar aan booqday dugsiga ayaan waxaan la kulmay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata madrasada kuwaas oo aan wax ka weydiiyey sida ay wax ugu bartaan.
dugsiga qur-aan Waa gartay een qur-aanka hadda halkee maraysaa?
faadix alfaxmaan meelaas ayaa laga soo bilaabay Soo
meelaas markii laga soo bilaabay hadda heerkaana soo gaaray sii salaada loo dugto ma aqaana qur-aanka sii loo aqriya ma aqaana hadda markii saan oo waxyar ku darsaday ah salaada waa bartay marka qur-aanka saas ayaa ku bartay si fiican waxay baasan yihiin inaan noqdo macalin aan rajayna oo ardayda kale wax baro ardayda kale wax ugu baaqaa inay dugsi soo aadaan salaad dugtaan magaciibaas fiix xasan cabdisamed qur-aan iyo ducooyin iyo kiciis iyo hingaad alfax maale haddana waxaan joogaa faadir farq weynaa u dhexeeya marka labada marka dugsiga la keenayo wax dhan ma aqaanin qur-aan ma aqaanin qoraal ma aqaanin hingaad xataa ma aqaanin ducooyinka xataa ma aqaanin hadda lagsu waa aqaanaa waxaan salaada xataa waa barta si loo dukanaa waa aqaanaa garaac intaan noo baro si fiicana wax noo fahansiiyaa macalimiintan si fiicana wax noo fahansiiyaa waanu umaad celinaya Dhinaca kale macalin Mahad Muxdiin oo ka mid ah barayaasha dugsiga Badar ayaa radio Isnaa ugu warbixiyey baahiyaha ka jira dugsiga isagoona ummadda muxsiniinta ka codsaday in laga garab siiyo baahiyaha ay qabaan.
macallinkii dugsiga ee ahaa taxfiid alqur-aanka kariimka ah maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay booqashada ay na soo booqdeen walaalahayga ah ayagoo dareemi kara qof walibo xaaladiisa maasha allah horta ilaahay ajarha ka siiyo annagana ilaahay ajarha naga siiyo dadaal intuu ilaahay subxana wataala nala jiro waan dadaalaynaa ardaydii dugsiga qur-aanka kariimka ah maanta waan joognaa dugsigan aasaaskiisa wuxuu ku bilowday kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii saan jeclaa dugsiga inuu dhisan yahay toddoba iyo afartan sano alxamdulilah arday badan way kasoo khalinjebiyeen oo maanta aan xisaab lahayn maantana ilaahay heerkaanu na soo istaajiyey alxamdulilah waxaan aad ugu faraxsanahayba intaan inaan weli aan diinta islaamka aan gacanta ku hayno ma jiro wax ka wanaagsan islaamka uu gacanta lagu hayo wax waliba waxa ugu sarreeyo ilaahay xaggiisa lagu jecel badan yahay waa diinul islaam waatuu ilaahay kitaabka qur-aanka nagu sheegay ina addiina cinda allahi alislaam diinta islaamka wax ka fadli wanaagsan ma lahan annagana aad ayaa ugu faraxsanaa dugsiga waxbarashadiisa markaan ka hadalno qof waliba maasha allah ardayda wax liita ma jiro maasha allah dadaalkii waayo ardayga sidiisaba macalinka dadaal buu leeyahay barista waa allah ilaahi subxaanahu watacaala macalinka waa inuu ardayda xaqa uga cabsadaa ilaahina uga baqaa maasha allah ardayda waxbarashada dhanka hingaada dhanka kicinta dhanka akhrinta alxamdulilah maanta lama sheegaayo waalidiintoodana maasha allah waa waalidiin ayaga meeshaan aan lagu soo koobi karin waalidiin meeshaan alxamdulilah ayagana ilaahay subxana wa taala garab nagu siiyey inaan ardaydii aan u waxbarno dugsigan aan joogno maasha allah waxyaabo fara badan uu u baahan yahay muslim walibo waa uu maqlayaa dugsiga sidiisaba in dayactir badan uu u baahan yahay dayactir badan uu dugsiga u baahan yahay dugsiga maanta qofka arko ma dhahayo kana dugsiga maxaa yeele dheh dugsiga maalintuu roob imaada dhibaataan ku qabnaa dugsiga markaa aragtaan dugsiga ma ahan dugsiyada kalentoo kale aad ayuu u gedisan dugsigan waxay u baahan yahay hadda haddii meesha lagu soo bandhigo qalama ijad waaye Jowhar waxaa ku soo badanaya goobaha lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka